waa mar kale iyo barnaamijkeenna xiisaa lahaa hambalyada iyo heesaha dhambaalka ugu horeeya nuur maadaa noo soo qabto musane dhambaalka ugu horreeya haddii aan bilaabay ibraahimow waxaa diraya dadka kale ah hooyo wiila carab warsame maxamuud gahayre cigaal iyo xamse gahayre cigaal ibraahim gahayre cigaal ciise gahayre cigaal iyo qadan gahayre cigaal aamine gahayr cigaal iyo su-aad maxamuud gahayr mune maxamuud gahayr maryan maxamuud gahayr dhammaan dadkaas oo kala jooga magaalooyinka muqdisho hargeysa adis ababa burco baraawe iyo magaalooyin kale waxa ay tahaniyad meher ah ay u dirayaan boqorka iyo boqoradda cabdalla gahayr cigaal iyo weliba najax cabdirasaaq yuusuf oo meherkoodu uu ka dhacay gobolka togdheer waxaanu leenahay bay leeyihiin noqda kuwii isku waara oo ubad kheer qaba kala hela aamiin dhambaalkanna waxa uu naga soo gaaray nuur qadar maxamed jaamac iyo bureeqo maxamed jaamac nimcaan jaamac maxamed yaasiin jaamac maxamed iyo xasan nuur ismaaciil iyo cali aadan maxamed iyo amiin aadan maxamed iyo sacad maxamed daahir iyo maxamed cali caalin saado maxamed diiriye suuri maxamed diiriye qadar saleebaan maxamed dhammaan dadkaasi waxa ay joogaan hargeysa iyo burco iyo dunida dacladeeda waxayna jecel yihiin inay tahniyad hawada u mariyaan faysal maxamed jaamac iyo najax cabdixayd oo wiil ugu dhashay magaalada riyaad ee dalka sacuudi arabiya waxaana ay leeyihiin wiilkaasi ayaan doonaynaa inaad u ducaysaan waxaalena allah ka dhiga wiilkaasi kii soo weynaada oo dalkiisa iyo dadkiisa iyo waalidkiiba anfaca dhambaalka markaan gacantayda ku soo dhacay waa hambalyo aroos waxaana diraya dadka kale ah hooyo dahbe ibraahim xayle iyo ay aamine ibraahim xayle iyo ay xaliime ibraahim xayle abti axmed ibraahim xayle iyo abti xasan ibraahim xayle hooyo nasro ibraahim xayle iyo ayo shukri ibraahim xayle ayo farxiyo ibraahim xayle dhammaan reer ibraahim xayle waxa ay tahaniyad kal iyo laab ah hawada u marinayaan arooska iyo aroosadda saafi xuseen guud iyo cabdiraxmaan salaad dhuxulow oo arbacadii aan ka soo gudubnay ku aqalgalay dalka holland waxaana ay leeyihiin noqda kuwii isku waara oo ubad kheer qaba kala hela aamiin waa tahay daan durayo markaana aanu jalleecno kaalimihii heesaha iyadoo weliba aanu barnaamijka dhegaystayaashu uga hayno heeso aan kala dhicin ayaan usoo qaban doonaa heesta habku soo dheh waxaan ku luuqaynaya fanaaniinta xaliimo khaliif magool iyo cabdiqadar xasan laari
qalbigaagu hoo idhi kaygaana ka soo helay wadada kigacalkee muntiisa waxaan qabayey ilooyiyo habeeney muntiisa waxaan qabayey ilooyiyo habeeney urduwaayowga halistiina gaari maharsado daraada unigiina hibiye urduwaayowga halistiina gaari maharsado daraada unigiina hibiye haynkino hayyeerin cabki haynkino hayyeerin cabki walalhayo hoosgeli wadili dacaykee absuud absuud caashaqa walalhayga hoosgeli wadilihii jacaykee absuud caashaqa
qalbigaaga hiifidhi kaygana ka soo helay hebedyo how xumaante hubsimuu harfiistaa
وذني علمي بدي وكي عليه وذني علمي بدي بيواع البولاد يا حبايبي hama hawanahayo garsiinin hanaqiye iwaalbula igahabay dhiigo hama hawanahayo
hab ku soo dheh caashiqa xaliimo kalif mugool iyo cabdiqadar xasan cododkoodii haddaan intaas kaga gudubno xaggii dhambaalada ayaan dib u jallaacaynaa dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray hooyo wiilo carab warsame iyo maxamuud gaheyr cigaal iyo xamse gaheyr cigaal iyo ibraahim gaheyr cigaal iyo ciise gaheyr cigaal qadan gaheyr cigaal aamine gaheyr cigaal iyo sucaad maxamuud gaheyr iyo muna maxamuud gaheyr iyo maryan maxamuud gaheyr waxaana ay joogaan muqdisho hargeysa adis ababa burco iyo baraawe waxayna jecel yihiin inay taaniyad gaarsiiyaan cabdalle gaheyr cigaal iyo najax cabdirasaaq yuusuf oo moorkooda uu ka qabsoomay gobolka tugdheer waxayna leeyihiin ha noqdaanoo kuwii isku waara aamiin ayaan leenahay waa tahay ibraahimow dhambaalka gacanteeda ku jira waa hambalyo dhalasho waxaana lagu bilaabay ugu horreyn waxaan halkan ka salaamaynaa bahda daadihiisa barnaamijka waan idinka guddoonay saaxiibayaal waxaa diraya dadka kale ah bashiir maxamed cali bashiir nuure kulmiye axmed cabdinaasir maxamed cabdifataax cali xasan cabdirashiid cali xasan iyo cabdikariim cali xasan axmed maxamed nuur habo xaliime maxamed sayid axmed iyo habo khaliife maxamed sayid axmed habo nadiifo maxamed sayid axmed iyo habaryaer xabiibe maxamed sayid axmed habaryaer dhuuxo maxamed sayid axmed iyo faadumo maxamed nuur caaisho maxamed nuur khadiijo maxamed nuur iyo xamdi maxamed cali dhammaan dadkan oo kala jooga magaalooyinka muqdisho dhuusamareeb guriceel mombasa iyo adis ababa waxay halkan hambalyo dhalasho ay uga darayaan baa layidhi aaba qaasim macalin xuseen iyo hooyo deeqo maxamed sayid axmed oo gabri ugu dhalatay caasimada soomaaliya ee muqdisho gaar ahaan degmada howlwadaag taariikhdu markii ay ahayd todobaylabaatanki bishii abril ee sanadka labada kun sagaal iyo tobanka waxaa loo bixiyey baa layidhi xaliimo qaasim macalin adeer soo barbaar oo noqo tii dalkeeda dadkeeda iyo diinteedaba anfacda aamiin heesta kale aan dhegeystayaasheen u ciyaarayno waa kuhasho codkii cumar dhuule
kalgacaylka baasiyan dhaqsooyigu keliya koorahaysa isaga kulaylkiyo karkiyo xanuun qaba igu sii kordhina kalgacaylka baasiyan dhaqsooyigu keliya koorahaysa isaga kulaylkiyo karkiyo xanuun qaba igu sii kordhina adiguna kastaaray ii kaadi waydo adiguna kastaaray ii kaadi waydo kuhashada aan ku qabo ayay ka kaadaysa adiguna kastaaray ii kaadi waydo adiguna kasgaranay ikaadi waydo kuhashada ku qabo ayay ka qadanaysa kolkolintaydiyo sidan kugu kululaad kibirkaba ka qaade kol unbaad sidayda kambaad ursan meeloon aniguna kolbaadabaas ka kaaftoomi doona kolkolintaydiyo sidan kugu kululaad kibirkaba ka qaade kolumbaad sidayda kambaad ursan meeloon aniguna kurbaadabaas ka kaaftoomi doona adiguna kasbaranay ii kaadi waydo adiguna kasbaranay ii kaadi waydo kuhashada aan ku qabo ayay ka kaadaysay adiguna kasbaranay ii kaadi waydo adiguna kasbaranay ii kaadi waydo kuhashada dhambaalkana waxa uu naga soo gaaray axmed nuur gindhe xuseen iyo madiine bare maxamuud iyo cabdiraxiin axmed nuur gindhe iyo cabdiweli cali maxamed iyo cabdinuur faarax xasan iyo axmed faarax cabdi iyo maxamed faarax cabdi iyo cabdiraxmaan cali maxamed iyo maxamed nuur daahir iyo siciid daahir cabdulle iyo cabdiqani xaaji cabdulaahi iyo aweys xaaji cabdulaahi iyo waxay idhahdeen cabdikariim gamadiid iimaan waxaanay jecel yihiin dhammaantood in ay taaniid u diraan abwaan cabdiraxmaan xaashi maxamuud iyo maryan daahir maxamuud oo arooskooda uu ka qabsoomay guriceel waxaana ay leeyihiinna noqda kuwa isku ara ee bano uu ubadqaarqabo kale sii aamin ayaan leenahay ibraahim waxaa noo baaqaya dadka kale ah maxamed mahdi warsame nimco mahdi warsame najax mahdi warsame cabdiraxmaan mahdi warsame nafise mahdi warsame maa'ida caaisha iyo hooyo fartuuma maxamed sheekh cali giirdheere iyo umuliso abshiro daahir iyo dhammaan ehelka reer xaaji mahdi guuleed iyo deriskooda baa layidhi dadkan oo ku nool magaalada beled xaawo ee gobolka gedo ayaa waxa ay hambalyo u dirayaan aabe xaaji mahdi warsame guuleed oo lagu naaneyso naasey iyo xaaskiisa magaceedii kuma qore ah oo wiil uu ugu dhashay baa layiri xaafadda dhabbad ee degmada beledxaaw waxaana loo bixiyay wiilka warsame mahdi warsame guuleed warsamee noqo adeerkii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin heesta kale noo soo qaba nuur heesta kale aan dhegaystayaasha u ciyaari doono waa mid ka mid ah heesaha ay dhallinyarada sida aadka u jecel yihiin waxaa ku luuqeynaya fanaaniinta cabdi holan iyo ikraan caraale
waxshokayo iskalqaabkao ifka xooracay ruuxishaatahe waxshokayo iskalqaabkao ifka xooracay ruuxishaatahe ruuxishaatahe adiga adiga awine xige adiga adiga awine xige ayo xantada xajinada kanta iga xaraftiro adagoo xasire xasire xasire xaaskeygi noqo adiga adiga awine xige adiga adiga awine xige ayo xantada cajimada kuntacad iga xaraftiro adagoo xasire xasire xasire xaaskeygi noqo
Thank you.
codadkii cabdi holan iyo igran caraab ayaan intaas kaga gudbaynaa dhankii dhambaalada waxaa noo baaqayo hooyo aamino maxamed iyo aabe ibraahim cabdi iyo nuurto ibraahim cabdi iyo shamso ibraahim cabdi iyo mukhtaar ibraahim cabdi iyo cabdulaahi ibraahim cabdi iyo luul cabdi geedi iyo hooyo aamino cali iyo nishay cabdiraxmaan cabdulaahi nuuna cabdiraxmaan cabdulaahi xuseen cabdiraxmaan cabdulaahi mukhtaar kadiil maxamed iyo cabdulqaadir kadiil maxamed maxamed xaaji cabdulaahi xaajiyow caashe macalin maxamuud xasan maxamed cabdulaahi cali xasan cabdiraxmaan caliyang iyo axmed sheekh xasan iyo cali maxamed cali musungu waxaana ay jecel yihiin inay tahniyad halkan ka gaarsiiyaan dr siciid cabdiraxmaan cabdulaahi iyo faatuma ibraahim cabdi oo arooskoodu uu ka qabsoomay magaalada baydhabo waxayna leeyihiin isku waara ee banaadyada kala siiyo ubad qarqaba aamin ayaa leenahay waa tahay sida aan dhegeystayaasha u ballan qaadnay ibraahimo bilowgii barnaamijka heesaha aan ugu hayno toddobaadkan waa heeso aanan kala dhicin heesta markaan u ciyaari doonana waa hee kayf xali waxaa wadajir ugu luqeeya saalim saciid saalim iyo maryan naasir xali kulumba waxariir ijtihaabii kadiinadiiseego aasamsamey lagu xiraa karaamadaada eh. kulumba waxariir ijtihaabii kadiinadiiseego aasamsamey lagu xiraa karaamadaada eh. كوني غمضة تغير كفنا مرقوق رجالي يا وحي هكحتني وسكو كل كل يا كفالة بيستخدمي كوني غمضة تغير كفنا مرقوق رجالي يا وحي هكحتني ku koolkoolyahay kafaaladiisa qaadaye kabtankaaga karene waxba makaa kaaysan kareen kusha adeenkugu jira keef xaalag lakasaayaa la yiraa keef xaalag lakasaayaa la yiraa kabtankaaga karene waxba makaa kaaysan kareen كيف كيف كيف حالك ركزها يا ليلى كيف حالك
waxaan filayaa inaad ka hesheen heesta kayf xalig iyo saalim saciid saalim iyo maryan naasir haatan aan dib ugu laabanno warqadihii aad inoo soo qorteen waxaa gacanteeda ku jirta dhambaal dhalasho waxaana diraya dadka kale ah nimcaan jaamac maxamed iyo yaasiin jaamac maxamed khadar maxamed jaamac iyo barwaaqo maxamed jaamac xasan nuur ismaaciil cali aadan maxamed iyo aamine aadan maxamed sacad maxamed daahir iyo maxamed cali caalin iyo saade maxamed diiriye suuri maxamed diiriye khadar saleebaan maxamed dhammaan reer maxamed diiriye oo isku duwan baa layidhi oo kala jooga burco hargeysa iyo daafaha caalamka waxay tahniyad dhalasho ay hawada u marinayaan faysal maxamed jaamac iyo najax cabdi xayd oo uu wiil ugu dhashay magaalada riyaad ee caasimada dalka sacuudiga kowdii bishii may ducada iyo magacbixintu waa xaggiina magacbixintu idinka ayaan idiin soo riixnay laakiin waxaanu leenahay ha noqdo dhallaankaasi mid dalkiisa dadkiisa iyo diintiisaba anfaco aamiin dhambaalkanna waxa uu naga soo gaaray nuur qadar maxamed jaamac iyo bureeqo maxamed jaamac nimcaan jaamac maxamed yaasiin jaamac maxamed iyo xasan nuur ismaaciil iyo cali aadan maxamed iyo amiin aadan maxamed iyo sacad maxamed daahir iyo maxamed cali caalin saado maxamed diiriye suuri maxamed diiriye qadar saleebaan maxamed dhammaan dadkaasi waxa ay joogaan hargeysa iyo burco iyo dunida dacaladeeda waxayna jecel yihiin inay tahniyad hawada u mariyaan faysal maxamed jaamac iyo najax cabdi xayd oo wiilu ugu dhashay magaalada riyaad ee dalka sacuudi arabiya waxaana ay leeyihiin wiilkaasi ayaan doonaynaa inaad u ducaysaan waxaa lena allah ka dhigo wiilkaasi kiisoo weynaada oo dalkiisa iyo dadkiisa iyo waalidkiiba anfaca aamiin ayaanu leenahay daanta dhambaalka gacanteeda ugu dambeeya waxaa diraya dadka kale ah bashiir maxamed cali bashiir nuure kulmiye axmed weli maxamed cali cabdisalaam maxamed cali habe xaliime maxamed sayid habe nadiifo maxamed sayid iyo faadumo nuur maxamed caaisha maxamed nuur khadiijo maxamed nuur xamdi maxamed cali dhammaan dadkan oo kala jooga dalka iyo dibadiisa waxa ay hambalyo dhaloshay u dirayaan abaqaasim macalin xuseen iyo hooyadeeqe maxamed sayid axmed oo gabadhi ugu dhalatay magaalada muqdisho gaar ahaan degmada howlwadaag waxaana loo bixiyay baa layidhi xaliima xaliimo qaasim macallim adeer noqotii dalkeeda iyo diinteeda iyo nafteedaba anfacda aamiin aamiin heesta ugu dambaysa in dhegeystayaashan u soo qabanayno waa jacaylka ka weyn waxaana ku luuqeynayay fanaanka dhallinyarada ah ee nimcaan hilaa iyadaa ayaana ugu dambeysay barnaamijkeenii hambalyadii heesaha ay wadajirinka kugu soo jeedinayeen ibraahim xasan daandurey iyo nuur xasan nuur bukaari tan iyo inta aan barnaamij midkan la mid ah aan dib dambe hawada isugu maqli doonno waxaan dhammaantiin ba idin leenahay nabadgelyo
wadanayaal wadanayaal isjecba isweydarta nolosheen awalbahaarka caashaqa dhaqashaaka weyno wadanayaal wadanayaal isjecelba isweydarta nolosheen hadduu wadaa jirkii lumay wakhtigiyo dharaarkuu kala weexad keeneen haweelkuu xalabkuu dabaday wehelkaaga dhigaruna weligaa la noholo wadarubaada kala helaa hadduu wadaa jirkii lumay wakhtigiyo dharaaruhuu kala weexad keeneen haweelkuu xalabkuu dabaday wehelkaaga dhigaruna weligaada noqolow wadarubaada kala helaa inkastoon ku waayo abkuwaani kaygana samir qaado waa hore inkastoon ku waayo axkuwaani ankaygana samir qaado waa hore wajigii furnaayo weedhaha xasuustale weedhaha weedhaha xasuustale weli laabta kama bixin wajigii furnaayo weedhaha xasuustale weedhaha weedhaha xasuustale weli laabata kama bixin hadduu wadaa jirkii lumay wakhtigiyo dharaarbuu kala weecad keeneen wiilkuu xalafkuu dabaday wehelkaaga dhigiruna weligaa la noholo wadarubaada kala helaa hadduu wadaa jirkii lumay wakhtigiyo daraaruhu kala weexad keeneen wiilkuu xadafkuu dabaday wehelkaaga dhigay runaa weligaa hana holow wadarubaada kala helaa aduwada jirkii lumay wakhtigiyo dharaaruhu kala weexad keeneen wiilkuu xalafkuu dabaday wehelkaaga dhigay runaa weligaa hana holo wadarubaada kala